الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوبة باب في الحض على التوبة والفرح بها wuxuu karta kitaabka guud yahay waa tawba oo dee kolley towbaduna xagga luqada waa laaban lasoo laabmo oo dee waxaa ku sugan iyadoo macsiyadii iyo mukhaalafadii iyo dembigii laga soo noqonayo ilaahay daacadiisii loo soo laabmayo taaba taaba anaaba iyo aaba iyo manaa kolley luqada bimacnaa rajacay ku yimaadaanoo macnaheedii luqada ahayd waa laaban xagga sharcigana waa laabankii ilaahay subxaana wa tacaala daacadiisa loo soo laabmayey waxaana kolley shaarixu halkan kolley waa ama imaam nawowi waa soo wada dhigtayba iyadoo ay kolley waxna inoo horeeyeene bal towbadu de waa shay waajiba oo dembi kasta in laga toobad keenaa waajib weeye dembigu hadduu yar yahay iyo hadduu wen yahayba iyada in laga toobad keenaa waajib weeye welibana in loo degdego towbadkeenkaasi waa shay waajiba laakiin bal towbadu markay noqonayso towbooyin dee dhan waana towbadaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku ballan qaaday ruuxii taa'ibkaa ee kusoo laabmay inuu ka aqbalayo in waxay leedahay bal markay xaq ilaahay ku tacalluqsan tahay saddex rukni amada waa towbadii dee dhammayd baa taas ah mid waxa weeye waxay ku tacalluqsan tahay wixii hore tegey oo macsiyadan ruuxa iyo dembigan uu ka toobad keenaya waa wax dhacay eh ficilkaa iyo xumaanta uu sameeyey inuu ka murugoodo garta rabbigii weynaa ee khaaliqiisa inuu caasiyey kana xumaaduu ka murugoodo markaa waa ta midna waa waxa markaa joogo waa inuu dembigii fara kala baxo alqlaac fi lxaal weeye uu fara kala baxo uu ka ka joogsado arrinna waa wax soo socdo ah inuu u qasto niyeeyo inaanu waxaan dib ugu noqon oo macnaa waxa weeya wixii ka dhacayna inuu ka murugoodo farana kala baxo uu ka joogsado niyeeyana inaanu waxaan dib ugu noqon oo bal maalan macsiyadan iyo xumaantan aanu dib ugu noqon marka dee kolley waa xaqa ilaahay waa intay dhahaan laakiin kolkol waxaa raaci kara iyadoo xaq ilaahayba tahay haddii uu ahaa wax ma'muuro oo kaba tegey waxani oo qadihiisu uu jidaysan yahay dee qadihii laba qadaynayo ama wixii lagu soo celinayey ama deynkii iyo xaqii ilaahay la gudanayey qeyb buu ka noqonayaaba towbadii hadduu kafaaro lahaa waxani oo kafaaro looba yeelayna se dee dihaarkii iyo umuuree adwal kafaaradii oo lala yimaada qeyb towbadii ah ayay noqonaysaa wixii kafaaro lahaa ama wixii qado lahaa ama ibnu aadam hadduu xaqii kuba tacalluqo de waa wixii uu iskaba celiyo xaqii ibnu aadam ama weydiisto ciddii xaqa lahayd inay kaba beri yeesho ka saamaxdo haddii taas ruux hadduu ku dadaalo u doonayo inuu wixii iska bixiyo ku dadaalay uba suurtogeli weydo kolley niyadiisuna ay dhab tahay karaankii uu laba yimo laakiin wixii inuu bal iskaba bixiyo ay suurtogel uu noqon weydo saa kuba dhinto iyada taa ilaahay subxaana wa tacaala dee fadligiisii weynaa baa la rajaynayaaba oo laga filanayaa inuu xaggaa isagu isagu bal xaggaa ruuxii kaba dhaafo ee bal kolley waa qawaacidda ama arkaanta ay leedahay guud ahaan taasba weeye markaa kolleyna in dembigii in laga la niyeeyo inaan dib loogu noqono waa mid laakiin tay culimmadu soo qaadaan halkan bal hadday dhacdaba isagoo towbadii caynkaas hayd laba yimi towbadaa laba yimi mar dambe inuu dembigii uu kuba dhaco kolley towbadiisii hore ma burayso oo tii hore uu ka toobad keenay dembiga kol hadday dee towbad dhan ahayd ma burayse waxaa laazim noqonaysa waajib noqonaysa un inuu kan imika jooga dib uga toobad keeno laakiin laabanka lagu laabmo ama dhici dembigii laguma dhacaa wixii hore ma burinayaan towbadii hore kol hadday towbad dhan ahayd towbad taama ahayd towbadii nasuuxada ayd ahayd bal haddaba waxyaalo kuba tacalluqsan towbadii waa marka la eego mansilada weynee filislaam kuba leedahay iyo umuuro kuba tacalluqsan taas baa inoo imanaysa iyo dee boorintii la iskuba boorinayo towbada marka baabun fi lxadi wuxuu u baabaysan yahay baabka u horeeya waa boorintii la isku boorinayo calaa towbati towbadkeenka iyo walfaraxi bihaa faraxa ilaahay kuba farxayo o addoonkiisan u soo noqday ee xumaantii mukhaalafadii kaba soo noqday ee daacadiisii usoo laabmayta xadaثnii سwayd بن سaعيidi qaala xadaثanaa xfs بnu maysarata xadaثanii qaala xadaثanii زayd بnu أsلm عan abi صاalح عan abi hurayrata عan rasuuli الlaahi slى الlahu عalيyه waslم anahu qaal wuxuu yihi rasuulki ilaahay qaala اllahu عaزa wajل ilaahay baa yihi أnaa cinda dni cabdي b wa xadيiث qudsi waana xadiiayn hore xataa mar wax ka badan ayaynu soo aragnay oo dee waynu soo aragnay nagamana dheereenba haddaba anigu addoonkayga marihiisa bi aniga wixii uu igaba fisho caf iyo naxariis iyo dee taa towbadiisii in la aqbaliyo umuuraha dannigiisa agtii baan oo waxaa dee uu isagu igaba filanayo ee dee rajadaas iyo cafiga iyo ididiiradiisaasa waanuba xaqiijinayaa taa agtiisaan kuba sugnahay waana macahu addoonka maciisaani xaysu meeloo yadkuruni igu xusaya meesha alla meesha uu iguba xusayana maciisaan ahay kolle xadiidka hore aynuu soo sharaxnay alfaadoon carabka mariyo mooye wax aynoogu harsani maba jirto waayo mar wax ka badan baan soo maray isagoo duruq lahaana waan soo aragnay halkaa hore waxaan soo aragnay waana macahu xiina yadkuruni xaysu bedelkeeda xiina laba macnoo saxiixa weeye oo waktiga uu ixusayaan maciisa ahayo meesha igu xusayaba meel kastoo igu xusayaba na maciisaan ahay waa laba macno dee walow laba darfi ay yihiin makaan iyo zamankiiba waa laba lafdi oo inoo saxiixahun wallaahi baan ku dhaartee lallahu ilaahay baa kolay intii xadiid qudsiga ahayd waayaynu hore usoo maray oo qaybi inoo dambeyso xadiid inoo dambeeya in sha allahu tacaala isagoo waliba riwaayaad iyo saxaabo kala duwan ay warinayaan baa qeyb ka mida xadiidkani ay laba socoto iyadoo xadiid qudsi maaha wallaahi baan ku dhaartay lillahu ilaahay baa faraxu farax badan bitowbati cabdi addoonkiisa towbada uu toobad keeno min axadikum axadkiin dee faraxiisa uu farxayo axadkaasoo yajidu helayo daalatahu wixii kaba lumay daaladiisii waa raaxiladiisiiyo bilfalaati meel lama degaana oon biyayo baatoona lahayn oo waxaa lagu dhaafi karaa nin gaadiid liwna uu dhaafiba karo oo halkaa ee uu ka ay kaga luntay raaxiladiisii iyo gaadiidkiisii markii dambena dib u helay isagoo nolol kaba quustay faraxa uu farxo laabankan ilaahay laabankan adoon kuba soo laabmayo faraxa ilaahay kuba farxayo waa sifo ilaahay leeyahay kolley aathaarta faraxa waxaa ka mid ah aqbalkan uu aqbalaya iyo raalinimada uu kaba raali noqonaya lakiin arrinku waa sifo isaga u sugnaato ibnu aadam wixii lagu yaqaanay aan ahayn laysa ka mitlihi shay aynaan takiif iyo tamhiil iyo waxba u yeelahayn bal taa ayaa kaba badan kolley xadiidku qeybtaasi waa qeybta baabka inooguma badnaan doonta in sha allah axaadiid kala duwan aan arki doono waman taqaraba ilaya shibrankiitaa ka ii soo dhowaada waa xadiidkii qudsiga ahaa in hore usoo maray taqarabtu ilayhi diraacan dhudhun baan u dhowaanaya waman taqaraba ilaya diraacan diraac ruuxa iisoo dhowaadana taqarabtu ilayhi baacan isagoo dee waa arbacata adrico qadarkeed horeynu xadiidka usoo maray waid aqbala ilaya yamshi hadduu soo qaabilo xaggayga isagoo soconayana aqbaltu ilayhi wan xaggiisaan soo qaabilayaan usoo kacaya horwiil xaal aan degdegayo bal xadiidka iyo waxa macnihiisu yahay iyo wixii lainoogu fasirayba way noo wada horeeyeen waxa weeyaan un towbada dee bal xadigii iyo boorintii la iskuba boorinayay iyo bal dikriga ilaahay subxaanaه watacaala iyo mansilada weyne uu leeyahayba iyo daacada uu ruux laba yimaado haba koobnaatee ilaahay subxaanaه watacaala inu ka aqbalayo intii uu laba yimi aada ugaba badanna kuba abaal marinayo umuuraha xadiidka inoogu sugan weeye xadaثanي cabdاللahi بn مسلمة بn qacnabin الqacnabiyu qaala xadaثana المغيraة yaعnي بn cabdالرaحman الxizamiya can abi الzinaadi can الcrج can abi hurayrata qaala anahu qaal wuxuu hi abu hurayra qaala rasuul الlahi slى الlahu عalيhi waslم llh ilaahay ba ashad uga badan faraxan xagga farax bitowbati cabdi axadikum axadkiin towbadiisa uu toobad keenayo min axadikum axadkiin macnaa faraxa axadkiin farxo bidaallatihi ay b markaa dee biwujdaani daalati ama daaladiisii ou helay uu la markaa wixii ka lumay oo dee raaxiladiisa weliba ahayd oo aadna uguma baahnaa helitaanka uu helo faraxa uu kuma farxayo waxaa kaba badan dee faraxa ilaahay addoonkiisan usoo laabmay kusoo noqday daacadiisii waxa weeyaan uguma farxayo idaa wajadaha marka uu helo daaladii bal xadiid kolley alfaadihiisu intan iyagoo ka dheer bay noo soo socdaan insha allahu tacaala waana xadiid kolley dhowr saxaabi ay warinayaan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayna inoogaba sugan macnuhuna markay riwaayaadku inoo wada dhammaadaan baa suuradu inoo wada caddaan doontaa biidn illahi tacaala وxdثna محamed بن رافع qال xadثna cبدالرزاq qال xadثna معmر عن hmام بن منبه عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه xadثna عثمان بن أbي شhيبة وإسحاq بن إبراهيم ولفظ لعثمان qال إسحاq إسحاq wuxuu hi أخبرna وqال عثمان xadثna labadoodna waa jrيir sheekoodu oo mina أخبرna jrيr mina xadثna jrيir عن الأعmش عن عماaرة بن عمyر عن الحاaرث بن سوyد قال أنه qال أعmش iyo cماaرة iyo xاarث saddexduba taaبiciintii weeye labadan nee dambena dee kolle waa laba nin oo isla reero dee mid kasta ay taymiyi baa nisbadiisa u timaada taymkaasna maaha taymkii qureysheeda waa taymullah tireer la odhanayey ayay nisbadu tahay acmash waa dee sikaaru taabiciin waana ninka ugu riwaayo badan raggan kale aad buu dee iyaga ugaba badan yahay kuwa kaleba meelaha ku yimaadeen laakiin dee sida acmash oo kale maaha cumarat bnu cumayrna xaafid bnu xajar kolley taqriibkiisa wuxuu kaba dhigaa inuu raabico yahay walow fatxulbaari markuu qabanayo xadiidkan waa xadiidkan iminkaan hayno ee wuxuu kaba dhigaa cumarat bnu cumayr marka hore intuu yidhah min dabaqati lacmash ayuu de marka dambe laakiin sadar dabadeedba wuxuu yidhaahaa un saddex taabici baa isku xigo acmashna waa taabiciintii yaryarayd cumaarana waa awsaadu taabiciin xaarithna waa min kibaari taabiciin waa saas oo kale cibaaradiisa hore oo dabaqada acmash walow aada mooddo inay ka yar duwanto inay khaamsatay laakiin taqriibka waa dee raabica un ayuu kuba dhigay waa saddex taabici adugu xaarith ibnu suweydna waa taabici weyn oo asxaabtii ibnu mascuud ka mida qaale wuxuu ihi xaarith dkltu عalى cabdالlahi cabdالlahi baan usoo galay waa cabdالlahi بn mascuud acuudu xaalan booqanayo wlxaal huwa mariiض isagoo xanuunsanaya faxadaثanaa wuxuu noogu waramay bxadiiثeyni laba xadiiث laba xadiiث buu noo sheegay cabdالlahi بn mascuud xadiiثan bal waxaan ka bedelaynaa un bxadiiثeyni oo dee majruur bay ahayde laakiin maxalkeedii oo maxal nasba ahayd oo xadaثanaa xadiiثeyni un ayaa macnu ahayde waa xadiiثan oo xadaثanaa wuxuu noogu waramay xadiiثan xadiiث can nafsi waa xadiiث isaga xaggiisa ah isaga ku taagan oon marfuuc ahayn iyo wa xadiiثan xadiiث ahna waa noogu waramay can rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay uu kaba wariyey oo qaala wuxuu yihi markaa waa kii xadiiثkii dee marfuuc ahaaye samictu rasuula الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaqulu xaalu ku qowlayo allahu ilaahay baa ashaddu faraxan bitowbcati bal intaan xadiidka aanin wada gaadhin muslim imaka xadiidkan waa wariyey kolley bukhaarina waa la wariyey tirmidiyo way la wariyeen labadan xadiid ee in midna uu yahay mawquuf ku taagan ibnu mascuud midna uu yahay marfuuc rasuulka ilaahay loo kor yeelay muslimkii mawquufkaa waa iska daayey muu soo naqlin ee kii marfuuca ahaa un buu inoo soo naqonlayaa waana kan imanka insha allahu tacaala aan arki doono ama ka mawquufka imaka muslim waanu sheegin bukhaari waa sheegay iyo dee tirmidiba iyagu riwaayadooda way raaciyeene wuxuu ahaa lafdigiisu almu'minu yaraa dunuubahu kaanahu qaacidun taxta jabalin yakaafu an yaqaca caleyh ruuxa mu'minkii wuxuu u arkayaa dembigiisii si wuxuu hoos fadhiyo buur uu ka baqanayo inuu ku dhaco macnaha ruuxa mu'minkaa cabsidiisa iyo si uu ilaahay ciqaabtiisa ugaba baqanayo xaaladiisa ayuu kuba suuraynay ama ruuxa faajirkii dee waxaan dembi kabama gelayo wuxuu dembigiisii oo arkaa sida duqsi sankiisa intuu saa u fadhiistay ama u maray gacantiisii uu saa ku yidhi iskaba duuriyo macnaha waxba uma aaba yeelayo dan kama laha bal lafdigu kaas buu ahaa bukhaari markaas siduu ku wariyey waxay ahayd xadiidka markuu dhigto cibaaradan imaka soo dhigtay muslim dhigtay xadiiثan can nafsi wa xadiiثan can rasuuli الlaahi ayaa halkan san samictu rasuul الlahi muslim inoogu soo celiyey umuu soo celine wuxuu buu dhigtay qaala markaasuu kaa hore dhigtay kaa imaka mawquufkaa haddana waqaala ayuu raaciyo kan imaka marfuucah ayuu dhigtay daahirkii markaa macadda keebaa marfuucah iyo keebaa mawquufah riwaayadan muslim baa inoo caddaynaysa kii marfuuc ahaa kuu yahay iyo ka mawquufkii kuu yahay walow riwaayo dambe oo ka dambeysay uu dee ka mawqu marfuucu laba socdayna ay caddaynaysa bukhaari bal taasi bal taas baa dhacday oo bukhaari marka hore qaala oo dee kii buu dhigtay qaala waxaana jirtay sheekhan muxamed abu moxamed ibn abi jamra oo mukhtasarkeenan dee mandiqadana malaha kitaabkii ugu horreeyey xadiid isagii arbaciinku mandiqada soo galay buu ahaa inaga xadiid xaggaa kumaynaan ahayn walow dee nimankan aan la jaarkanee oroma iyagaba xadiidka ay aada uguma fiicnaayeen laakiin iyaga waxaa dhici karta iyaguna inaanay waxay inaga horreeyey inaanay boqol sanood gaadhinba inaga dee ibn abi jamr iyo arbaciin baa jiray markii dambe malaha de waa kontonadii baa markii ugu horreysay malaha riyaadka iyo ay soo galeen taajku waa intaas wixii ka dambeeyey ba adugu bal markaa taasi haddaba ibn abi jamrah waa kitaab de markaa isaga aad loo yaqaano marka isaga muddo dheer kita mandiqada kuma sugnaaye ayaa maxaa dhacay oo ka dhacay ibn abi jamra labadan xadiis buu kala gooyey labadii xadiis mid kastaba wuxuu yihi can ibni mascuudin can الnabiyi salى الlahu عalayh wasalam oo muxuu yihi marka hore can ibni mascuudin can الnabiyi salى الlahu عalayh wasalam markaasuu sheegay kaa mawquufka ah haddana can ibni mascuudin can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam tu isagu kala goy bukhaari saas meel keliya ku wada yaalaan oo kitaabku ikhtisaarinayo qaalo iyo qaalo unbayde mid kasta can ibni mascuudin can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam haddana can ibni mascuudin bukhaarina nusqooyinkiisuu xaafid ibnu xajar yidhaaho isagaana masaladaba kuwa baraarujiye uu soo qaadaa arrinta ibnu abi jamre bukhaarina nusqooyinkiisa oo dhan saa wax ka duwan saasi may dhicin bal wuxuu leeyahy nusakta xadiidka kutubta xadiidka malaa sharaxa muqladay buu arrin ka soo yar naqliye iyadna may dhicin iyadoo kaa ah mu'minku dembigiisa wuxuu arkaa si uu buuroos fadhiyo cid rafcisay oo marfuuc kaba dhigtay iyadna kutubta xadiidka may dhicine bal waa arrin ka dhacday ibn abi jamre waxaan leeyahy waa kitaabkii de aan naqaanay waa raggiina ama barkiina way aqaqriyeen dee haddii aan hore loogu baraarugina masalada inay u baraarugtaan weeye waayo ibn abi jamre sida ku sugan xadiidkan aan haynana marfuuc buu kaba dhigay ka imaka ayn halkan uu kaba xadfe xadiidan can nafsihi almu'minudaas wuxuu arkayaana waxaa labadaba qoran un can ibni mascuudin can nabiyi salى اllahu alayh wasalam can ibni mascuudin markaa labadiiba xadiid marfuuca dee marka dadkii aqriyeyna kolley arrintaasi waa wax arrin dee laba kitaabkii de waa san sharaxyadiisi ama shehwani haba noqoto ama kan kaleba wax ku baraarujinaya arrintii taasi ma jirto markaa ruuxii dee arrintaasi baa jirto asarkan ama hadalkan ibnu ibnu mascuud kuba tegan macnuu waaba saxiixa ku taagan ayaa kitaabkii dhacday isagoo marfuuca dee saasaanan ku wada akrisanay anagoo markaa akrisanay de marfuucaas baa lagu wada akriso culimadu taasu bay ku wada akriyayeen bal taas baa lagu wada akriyay laakiin arrinku waa kaase aan ogaana weliba si fiican baa xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala xadiidka markuu qabanay uu soo qaataa ibn abi jamr uu soo qaataa mukhtasarkiisa iyo sidii kaba dhacday iyo isagaana idhahdee nusqooyinkaas alaam bukhaari marna wax kale may dhicin nusakda xadiidka kutubta xadiidku kaba warramaya iyadna intaa marfuuc lagaba dhigo ee sheekh muqladay la yidhah raggii bukhaari sharxaa sharxiisa malaha hadal sidan soo aroorey lakiin iyaduna dee wax jira maha baan leenahay bal arrintii aan ogaano muslimna isagu suu yeelay waa iska gooyeyba kii mawquufka ahaa mabuu sheegin marfuucun buu kuba gaabsaday waana kan marfuucu bal intaasi waa inta aan leenahay inaan ku baraarugno taas oo aan ogaano wey haddaba lallahu ilaahay ashaddu mid uga badan weeye faraxan farax bitawbati cabdihi bal faraxana waxaan leenahay farax iyo rido iyo gadab iyo ilaahay subxaana watacaala waa tan qur'aanki iyo axaadiisiba ay usoo aroortay ibnu aadam wixii farax lagu yaqaanay oo dee faraxu ama wax isaga ka dhinaa marka uu helo wuxuu buuxiyey oo taa uu kuba farxo ama wax dee isagii uu ka baqanayo ama dhib kuba hayo kaba daafacmay oo kuba farxo taasi ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka nasahan weeyo ibnu aadam wixii lagu yaqaanay ilaahay laysa ka mili shay laakiin maxay tahay sifaadkiisu waa sidaa daatadiisa uunba arrinka waa sugid aan sugayno uun inuu sifadaa leeyahay laakiin maaha kayfiyo iyo tashbiih iyo tamhiil iyo taas iyada ma aha wixii qalbigeenna wahama ugu soo dhacana en ahayn sugiddaas iyo rumayntaasun aanaynee suurayn ah rabbi subxaana watacaala ka nasaayey ibni aadamna tii lagu yaqaanay maahe laakiin de waa sifo rasuulka ilaahay kuba sifeeyey waxa weeyaan oo isagu marka wuxuu isagu isku sifeeyey ama rasuulkiisa uu kuba sifeeyey haddii la yidhaha tashbiih baa ka imanaya tashbiih waa ruuxan isagu u dee ku fasiray ee ka dhigay tii ibnu aadam ku miaaliyey ayaa xaggiisa tashbiih kaba imanaya ee wuxuu isagu isku sifeeyey ama rasuulku sifeeye tashbiih kama imanaya tashbiihan xaggeenu kaba imanaya marka tii ibnu aadam aan soo qaadano ee tii oo kale deeta aan ka dhigno sifadiisii halkaasa tashbiih kaba imanaya ama sida kale laysa kamili shay waan sugaynaa khalaasna waa taasu isagaa isu sugay rasuulka ilaahay baa u sugay markaa waa tan laakiin ibnu aadam wixii lagu yaqaanee farax marka ay suraynayaan ama tacriifinayaan taa rabbi subxaana watacaala ma aha ridiisna maaha xagga marka la eego culimadu inta badan dee halkan shuraaxdu lawaasimtii sifadaasay markaas ayay bal matalan sida sifaad kaleba ay kaba yeereen bay kuba fasiraano waa ahaarteedii sida rido iyo qabuuliya bal taasi waa aharkii kaba muuqanaya kaba dhalanaye laakiin sifada sifahaan baan u daynaynaa un allahu ashaddu faraxan bitawbati cabdihi lmu'mini min rajulinin ninkaasoo fii ardin dhul kuba sugan dawiyatin mahlakatin ama mahlikatin labadaba dhib ma laha waxa weya dawiyatin waa lama degaan ah qafro ah oo dawiya kolley daalkuna uu fadxisan yahay wowdna way shadan tahay yadna way shadmaysaa iyadu markaasbo labaduba dee dawiyatin waxaana inoo dambaysa daawiyatin luqa dambe o ayaa ma lafti dambe inoo dambeeyo markaa dambe aan eegi doonaaye laakiin siday culimadu ama ehla luqa yidhaaheen un addawiya waa alqafru ama waa dhulka cidlada ah ee aan daad iyo biyotoona aan lahayn ee si looga badbaadaa ruuxu dee sahaydiisa wato raaxiladiisa fuushan mooyaane meelaha lamadegaanada saxra ah taas baa dawiyo laba yidhaaha mafaazana waa ta yidhaahaanba taasba weeye haddaba ninkani waa socday oo waxuu ku sugnaa dhulka caynkaas ee lamadegaanka ee saxra ahee ee si looga gudbo oo looga badbaadaaba aanay jirin haddaanu ninku sahaydiisa iyo biyihiisii wadan iyo wixii uu fuulayey mahlikatin ama mahlakatin iyo muhlikatin labadaba mala halkan way soo qaadaane haddaan muhlikatin yidhaahnoon ismi faacil kaba dhigno dhulkaasoo muhlikatin wax halaagaysa waa dhul lagu halaagsamayo waa dee dhulka aan biyana lahayn wax kalena aan laga helahayn cidda genoo loo hoyda aan u jirin ruuxii socday wuxuu kaga gudbo aan haysani waa ku halaagsamaya way halaagaysaa haddii iyada aan mahlakatin idhaahno ama mahlikatin markuu darafkani uu meymiga yahay ee labadaba malaa way labadaba way ku yimaadaan mahlikatin iyo mahlakatini macnaa dee waa ah daatu halaakin weeye halaag u saaxiibay markaa noqon oo meel lagu halaagsamo ah eeg waa meel iyo makaan lagu halaagsamo iyado ah taas buu kuba sugnaa ama ninku oo macahu maciisa raaxilatuhu ninkaa maciisana ay tahay wixii uu fuushanaa hashiisi ama raaxiladiisi calayhaa korkeedana dacaamuhu wa sharaabuhu wuxuu cunayo wuxuu cabayey korkeeda uu saarnaa ninku markaa raaxilana waa wataa sahaydiisii waa wataa iyo biyihii uu cabayey dee adugu habeeno dhanba ha ku jire waa wuxuu ka gudbi karaa haddaan dhib kala iman haddaba ninka caynkaasaa maxaa qabsaday fanaama seexday dee intuu markuu socday ama meel buu har galay oo seexdayoo fastayqada soo baraarugay walxaalaqade dahabat ay tagtayba raaxiladii rashinkii waa saaran yihiin biyii way saaran yihiin iyadii waa kaa way socotay fadalabahaa doondoonay iyadii buu raadiyey doondoonay xataa adrakahu lcadashu ilaa uu haleelay isaga haraaduu haraaday uma qaala wuxuu yihi markaa markuu quustay iyadii uu ka quustay arjicu waxaan ku laami isagaas odhanaya ilaa makaanii meeshayda aladii makaankaasoo kuntu fiihi aan kuba sugnaa makaankan kuba sugnaa baan ku laami faanaamu waan seexan xataa matanaa uu ka quustay dee inay raashinna uma hadhin biyana uma hadhin gaadiidkiina waa kan iyo raaxiladiina waaba tan kaba dee caymaday ama kaba luntay haddaba markaasaa muxuu leeyay dee socod iima jooge waan iska jiifayaa un ilaa nafsida igaba baxayso anaam ataa faanaam xataa muuta fawadaca markaa dhigay ra'sahu madaxiisii ayuu dhigay calaa saacidii dhudhunkiisa korkii si uu barkanayo liyamuuta si uu dhinto waayo nolol ka quusay dhimasho ayuunbuu sugayaa markaasaa intuu gamay ayaa fastayqada waa soo toosay walxaal cindahu agtiisa raaxila taashii oo agtiisii taagan ama gaadiidkiisii awrkiisa uu fuushanaa oo korkiisii un agtiisa ku sugan ayuun baabuu indhihii kala qaaday welibana wa calayha zaaduhu wa dacaamuhu wa sharaabu kolley zaadkiun bay tafsiirinta dambe u tahay iyadoo aanay wixii sahaydna kamay lumin raashinkiina waa saaran yahay biyuhu cabaya ama sharaabkiisna way u saaran yihiin raaxiladii waa helay ninkaasoo eegada wuxuu u jiibsaday aad halka nafta ku sugtidu naftu halkaa kaaga baxday yaana socod kaaga bixine jiifka un halkaa kaaga baxdo taasuu sugayey nolol uu ka quustay ruuxii baa maxay noqotay mar keliya uun bayna kamdati cayni waintibaahatiha yugayiru اllahu min xaalin ilaa xaalin haddaba in markaasun baa rajo aada u weyn iyo dee noloshiiba usoo noqotay waa nin soo noolaaday ayuu noqdayba markaasaa muxuu aad buu ufarxay waa farax aan la qiyaasi karayn buu farxay daba fallahu ilaahay ashaddu waa uga badan yahay faraxan farax uu ku farxo bitowbati اlcabdi addoonka towbadiisa uu toobad keenayo almumini muminkaa min hada waa min faraxi hada ninkaa faraxiisa biraaxilatihi wazaadi uu kuba farxay raaxiladiisan uu helayo sahaydiisii adigu waa boorin aad u adag oo laynagu boorinayo laynagu dhiirinayo towbada dee iyo dee qiimaheeda iyo ahamiyada ay leed iyo mansilada weyne ila agtiisa towbada uguba sugnaatay taas ay laynoo sheegayaba wey iyo kolley xadiidkan axaadiid kale oo dee bal waxaan leeyahay ma lamid ah saxaabo kalea warinaysa barhkoodna alfaad siyaado inaan halkan ku arag ay inooguba sugan yihin baa inoo dambeyso markaa waan dee laqwadaan wadaynaa kolley maqsuudkiina waa inoo caddaadeen وxdثnا abوbكر بن أbي شhayبة qال xdثnا يحyى بن آdم عن qطبة بن cabdالعaزيز qطبة بن cabdالعaزيز بن syah waa nin saamino kamid oo صaدوqa ama ثقba aan leenahay kolley kuma badna riwaayaadka kitaabke عن الأعمش بhdا الإسناaد وqاaل min رaجuل bdawiyaة min الأرض wa maxay waa xadيiثku kii horeynu soo haynay أعmشhna markii hore jrيir baa ka wariyey imikana waxaa xadiidka riwaayadiisii acmash kaba warinayo oo dee mutaabicu ah jariir ninkan qudbat bnu cabdilcaziiz marka intii kale waa islaba mid eh muxuu yidhi halkaa hore maxaynu soo maray min rajulin fii ardin dawiyatin taas isaga riwaayadiisa maxay ayd min rajulin ninkaasoo bidaawiyatin meel lama degaan oo qafraa ku sugano min alardi halkii dawiyatin bay daawiya maxaana culimadu leeyihin malaa taa hore asalahayde wowdii shadnayd laba xaraf bayd oo laba wow bay ahayd markaa mid ahaan baa alif lagu bedelay mid ahaan labawowdii waa taa inoo shadnayd oo laba wow baa markaa inooguma sugnaa wowdii un baa mid ahaan alif lagu bedelay intii kalena waa dee inteediiba wax kaloo soo beeray ma jirto macnuhuna waa tii hore oo markaa dawiya iyo daawiya labaduba waa alard اlqafr wey وxdثnي اسحاq بن منصور قال xdثnا أbو اسامة قال xdثnا الأعمش قال xdثnا عماaرة بن عمyر قال سمعت الحاrث بن سويد قال xdثnي cبداللahi xadيثeyn buu igu waramay oo imika halkan baa ilama socoto markii hore bxadيثeyn o waa ta aan lahayn xadيثanta maxalka mansuube maxal ahaan baynu uga bedelaynaa imika habakan oo kale si mansuube xadيثeyni أxaduهmaa midkood can rasuuli الlaahi صلى الlaهu عليه وasلم rasuulka ilaahi buu kaba warinayay والآakخaر عan نفسi ka kalena isagaa xaggiisa kaba sheegay faqaala wuxuu yihi markaa kii marfuucahan buu mslim soo dhigtay qaala rasuul الlahi صلى الlaهu عalيه وasلم والlah أشhد فرحا بتوبة cabdih الmؤmiن bmثل xadيiثi jarيiri waa xadiidkii marfuucah mوqufka tirmidi iyo bukhaariyaba way wariyeen sanadadun baabay kuba wariyeen lakiin mslim baa isagu kii marfuucahan kuba gaabsada waayo inta badan walow dee mawquufyo badani ay dhaceen oo taasi ay keentayba xaafid بن xajar inuu kitaab leeyahe maطbuuca oo alwuquuf calى اlmawquuf magacaa la idhaaho dee waa juz maطbuuca weeyaan oo in waayo taas ay oo mawquufyo dee kitaabka kuba sugan haddana dee ma muu badsanba weeye sida bukhaariya uba badsadeen adigu imakii marfuuciba kuba gaabsaday culimada qaarkood baana markay bukhaariya muslim dee adigu muqaaranaynayaan yidhaahaa waxyaalaha lagu dee kogaba mudan yahay isaga muqadimada dabadeed axaadiistii musnadka inun baa ku sugan waa axaadiis marfuucan wax kale kuma sugne bal kolley taasi idlaaq ma xafid bnu xajar ba waxa kuba xambaaray waa hadalka inuu tatabuco dee laba boqol iyo meel in ka badan meelood uu soo ururiyo waana kitaab madbuuca markaas marka alwuquuf cala lmawquuf la yidhaho kolley waa juz anigu nusqada haysta jildigeedu waa khilaafa lakiin dee la madbaceeyey oo madbacaysan bal waxaan leenahay haddan se laakiin maanta halkan mawquufkiisa omuu dhigane waa xadfa inta badanna mawquufyadaasi xadiid aharkii wax dhacay unbay uba badan yihiin waa xadiid markuu wariyo waxyaalaha aharkii raacay ayay uba badan yihiin xadaثna cubaydاللahi بن mعaadin العنbariyu qال xadaثna abي qال xadaثna abu yunusa عan simakin qaala khadba نucmaan بnu bashiiri faqaala bal simake dee iyo nucmaan iyo waa dad aynu soo marne abu yunuskan kaley abu yunus abu hureyre ka warinayay waynu soo araragnay waa nin taabici oo dee ninkaasi halkan ma geli karo waa nin kale markaas sulaym ibnu jubayr ninkaa magaciisu ahaa ninkan xaatim ibnu abi sagiira la yidhaha isba meela kitaabka waa kaga sugan yihin rijaasha kutubta lixdaana nin ka mida weeyaan oo xaatim ibnu abi sagiira abu sagiirhaasna magaciisa muslim baa laba yidhaha waxaana la yidhahba waa zawju ummi ama waa janduhu liummi waa awowgii hooyon abu sagiiraha loo tiiriyey ama waa hooyadii ninkii qabay ninkani waa xaatim ibnu abi sagiira waa nin hiqo oo dee kutubta lixdaaba rijaashooda kaba mida saadisana ah wuxuu simak yihi qaala khadaba nucmaan bnu bashiirin ayaa khudbeeyo faqaala wuxuu yihi waa saxaabiga asxaabtii yaryarayd kaba mid ahaa waa waqti dambe koluu meelo shaama amiir kaba ahaana way jireen markaasuu khudbeeyo wuxuu hi lallahu ashaddu faraxan bitowbati cabdi ag rasuulkii mu kor yeelin oo xadiid marfuuca kamuu dhigin khudbadiisii buu ku soo daray lallahu ashaddu faraxan bitowbati cabdii min rajulinin xamala qaatay zaadahu sahaydiisii iyo wama zaadahu waa wixii dee biyuu ay uguba jireen weeye asalka horena waxa uu leeyahy waaba isagoo ismujinsi maka halkan mazaada waa mufradka waa mazaado ta bay leedahay waana qarbadka weyn baa mazaado lagu magacaabaa waxaanay leeyihiin waxaa loo yidhiba mazaado waa min aziyaada uno haragii markii hore kolkol dee kuwa iyada ka yaryar laga samayn jiray iyo harag kale lagu biiriyaayo deete wax weyn bay noqotaa kaas baa la yidhaha bal waxa wey tana markaa haddii ta'dii la gooyo waa ismijinsi ahaan oo waxay ku dhacaysaa uun waa dee wixii kaba badnaa xabade laakiin muhimku waa sahaydaysii buu sitay oo raashinna waa watay qarbadkii ama sibraarkii biyuu ugu jireenna waa sitay raaxiladaanu u saarnaa calaa baciirin uma saara waa socday xataa kaana bifalaati min alardi ilaa uu markaa gaadhay oo kuba sugnaa dhul cidlo ah lama degaana bifalaati min alard faadrakatu waxaa haleeshay isaga alqaa'ilatu waa waktigii harhkii ama la hargelayey waktigan dee cadceedu aada u kululaatee dadkii socday baa iska hargalaan taas baa way soo gaadho meel bay ku soo gaadhay fanazala uu dhaadhacayoo faqaala wuxuu hargalay ama dee qayluulashadii taxta shajaratin geed hoosti qaaladana hore inuu soo marayoo maalinna bayd baan soo qaadayba dee bal matalan laqzi ahaan ahaaye qaala iyo qiilo kolley ma maadicu maadigu waa isku mid qaala iyo qaala tii hadalka ayd iyo tan ah ee ruuxu istiraaxada nisfa nahaarun maalinta bartankeeda la nasanayo ama ha la seexdo ama yaan la seexaninba markay mudaarica noqotay kala baydhaano qaala yaqiilu iyo qaala yaquulu bay noqon marka maserkiina qaala yaquulu qawlan iyo qaala yaqiilu qaylan waana tan alqayluula ay kaba timaado kolley lafdi hore oo bayd ahaana marka hore ayaa inoo horeyso baan soo sheegay faqaala in taxta shajarati faqalabatu caynu ishiisii baa ka qaalib noqoto uu seexday wey wansalla waxaa dusay uun macnaa si dee khufyo ah un u siibtay baciiruu neefkiisii geel ahaye uu watay waa socday kol fasayqada markaasuu soo toosay waxbaba agtiisa ma joogaan sahaydii isagay saarantao uu raraayo rarka kamuu dhigin raashinkiisii iyo markaa biyihiisiina waa isagii waa la tegey adigu intiiba wixiiba waa wada waayey markuubkii waa waayey raashinkii waa waayey biyihii waa waayey fasacaa wuxuu socday isagoo de ordayaba sharafan sharafku malaa horena waynuu soo marnay xagga fardaa iyo jihaadiya baan kuma soo marnay jihaad baan kusoo marnay sharaf laba macnay dee marka halkaaba ahaydoo asharaf adawq waa marka uu ruuxi ama faraskiiba ordo ilaa inta uu marka joogsanayo taas waa la yidhah waa taas shawdka ay kaba cabiraan sharaf meesha taagan ee dee murtaficaana waa la yidhaah marka imika halka dambaan ku fasiraynaa sheegi oo ninkii waa socday ilaa dee meel taagan oo dee sharafan oo ujeedadu meel buu isku taagayaa bal hareeruhu eegayaa falam yara shayan markuu halkii dee taagnaa ama meel murtafica uu gaadhay oo u fuulay uu dusha ugaba baxay ayuu dhinacyadii eegay falam yara shayan waxba ma arag uma saca waa ka dhaadhacay oo waa socday waa orday sharafan haddana haaniyan waa sharafan ama ilaa ilaa sharafin waa ilaa makaanin murtaficin haanin falam yara shayan uma saca markiina waa socday oo waxa weeye waa sharafkii sharafan waa ilaa sharafin buu u sacayey haddana u socdo u orday markaa sharafan haalian falam yara shayan kiina hareeyey markuu dayey waxba ma arag waa quustay markaa daalna haraadna saynu soo maray faaqbala markaasuu iska soo jeestay wa waa soo noqday uu soo qaabilay xataa ataa makaanahu ilaa u yimi meeshiisii aladii qaala fiihi qaaladana waa u hadhgalay halkuu markii hore hadhgalay ilaa uu yimi meeshiibuu kusoo noqday geedka hoostiisiibuu iska yimi fabaynamaa huwa qaacidun isagoo fadhiyo hadde xadiidkuna kolley waa marfuuc buu inoo yesa inoo dambaysaba in alfaadaha kala duwanee meelo qaarkood iyona dhib ma laho dee rasuulkii ilaahay arrinkan adkeyntiisa iyo bal xaaladan uu qiimo iyo ahamiyadda ay leedahay iyo sida ilaahay u jeceliyo uguna farxayaba toobada addoonka dee la arkaa marar kala duwan buu marayo waana umuuro macno ahaan isku mida alfaadabaha ku kala dunaadeen marka haddii mirna isagoo hurday buu uu toosay oo uu jiefsaday iyo ama waa fadhiya iyo dee umuurahaasi xadiidku xadiid keliya mahay waa axaadiis macnuhuna waa dee macno keliya oo ah xaaladan rasuulka ilaahay uga suureynayay dee iyadoo tarkiib laysku boorinayo towbadii ay tahay marka waxyaala imaka halkan ikhtilaaf kuma tirinayno aan u baahano jamcin fabaynama huwa qaacidun id jaahu waxa uu yimi baciiruhu wuxuu baaba uu yimi baciirkiisii yamshi xaal uu soconayo baciirkiisii oo socda ayuun baaba yimi xataa wadaca ilaa uu dhigay oo khidaamahu waa faruur xidhkiisii ama hogaankiisii fi yadi gacantiisii uu kuba dhigay faallahu ilaahay ashaddu faraxan bitowbati اlcabdi min hada ninkan xiina wajada markuu helay macnaa faraxii uu farxay min hada waa min faraxi hada xiina waqti wajada helay baciirahu calaa xali isagoo welibana in hadduu baciirkii oo cadaysimi u yimaado oo aan raashin u saarnayn oon biyo u saarnayno taasna kole dhibtu meeshii way qaayin bay ahaan layd walow wuxuu fuulo uu haysto haddana dee gaajii haraad baa meelaha kuma dili lahaa waa awrkii oo ama neefkii raaxiladii oo sideedii ah macnaa raashinkii saaran yahay biyina ay saaran yihiin taasba weyo si isagiiba ayuun baabu helay haddaba faraxa ruuxaasi kuma farxo dee faraxan baa kaba badan weeye ka adag oo ujeedaduna waa tarkiibka iyo xadiga cala tawba qaala simakum fazacama shacbiyu shacbi wuxuu sheegtay ana nucmaana nucmaan rafaca hada alxadiida xadiidkan inuu kor yeelay ila nabiyi sala allahu calayh wasalam wa ama ana anigu falam asmachu maan maqlin eeg oo wuxuu simaak leeyahay nucmaan anigu waxaan ka maqlay isagoo mawquufo unoo khudbadiisaasuba kaba maqlay laakiin imaamkaa shacbi oo isaga kaba sii xifdi badan ayaa wuxuu sheegay inuu nucmaan xadiidkan rasuulka ilaahay uba kor yeelay de waana xadiid marfuuca saxaabo kaleba ay wariyeenoo imika waxaynu soo marray xadiidkii ibnu mascuud waan soo maray xadiid abu hurayrena waynu soo maray oo xadiid abu hurayre xadi kuwo kalena way noo dambeeyaan xdثna يحyى بن يحyى وجعفر بن حمyد qال جعفر xdثna وqال يحyى أخبرna عبayd الله بن إyاd بن لqيd عن إyاd عن البراء بن عازم qال أنه qال kolley عubayd للhi بن إyاd markaa aabihii horaynu mala saلاad ugu soo maray waa meeshii labaad ay kuba sugan yihin lakiin waxaa y جعفر بن حmayd ninkaasi kolley hore umaynaan soo marin sheekuba halkan waa u sheegayaayo جعفر بن حmayd baa la yidhi الqرaشhi ama الcabsiyi waa nin hiqa ah kitaabkan muslimun kuma sugan oon kutubta kale lixdaa midna kuma sugna jacfar ibnu xumayd alqurashi ama alcabsi waana caashiro soo xaaf ibnu xajar kaba cabiro oo dadkii atbaacu taabiciintii laba kulmay dadkoodii ugu waaweynaa muslimna xadiidkeennano dee ah waa hiqabe eh laakiin uu ninkan kale ay wada socdaan maqruunka uyay buu ku leeyahy wax kale kuma laha weeye kutubta kalena kumaba sugna aslan sa aan sheegayo halkana sharaxa waxa ii dhacay bal waa eegan doontaa jacfar ibn xumayd markuu qabanaya haakada sawaabuhu ibnu xumaydin waqad صaxifa fi bacdi nusakh ibnu xumayd waa san baa sawaabkee lakin tasxiif waa dhacay bacd nusakhe lakin cibaara aniga ii taala qaala alxaafidu walaysa limuslimi fi صaxiixi can jacfarin hada غayru hada اxadiiث qaala alxaafidu miya idin taala maxaa idin yeelan xaafid kalley cibaara nawowi uga baranayna maha dee waxaa laga yaaba ninka u qaata halkan xaafid ibnu xajar yahayna waa nin hordowin malahe dee imaam nawowi baa hadal kale waxa weeyaan un kolley meesha tasriif ayuun baa kuba sugan tansilayna qaalal qaadigii uu soo mari jiray un inay tahay laakiin ma jasminayo haddii qaalal xufaadu la yidhaahna dee dhib bay lahaateeno xufaadii baa saa yidhi axaadiise alqaadiciyaadna kolley cibaarada waa lahaa cibaaro ka yar dheerna waa lahaaye waxa weeyaan un macnuhu bal intan ehemka aimada qaarkood sida munduri oo kale ayaa markuu xadiidka wariye hadduu kalaam raacinayo qaala alxaafidu oo dee xaafidkuna isaga weeyaan ama talaamidiisa ha kaba cabirta ama isaga ha kaba cabirayo waa cibaarada kitaabka tarkiib kusoo noqnoqota imaam nawine taa iskama cabiriyo taas oo kale ee waxaan filayaa ama qaala alqaadi inay tahay waayo qaadiga ayuu aada u badsadaa isagaana sharxiisa muslim uu ku leeyahy ikbaalulmuclim cibaaradani ay kuba suganta oo ka yar badsiisani calaa kulli xaalin waxa inooguba sugan uun kolley cibaaradu sideeda ma ahe imika waan in jazminahayn un habkii in anigu tanfilayana waa qaal alqaadi inay tahay muslim xadiidkan un buu ku leeyahay jacfare wax kale kuma laha xadiidkana waa kaa maqrunka kutubta kalena si aan sheegayo kumaba sugno walow isagoo aanu cibaaradaa o dhan wuxuu yihi can ilbarا ibn cazimin qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi kayfa taquluuna maxaa u malaynaysaan oo odhanaysaan bifaraxi rajuli nin faraxi infalatat ay ka baxsatay minhu xaggiisa raaxilatuhu raaxiladii uu fuushana tajiru iyadoo jiidaysa maxaal ay jiidaysa zimaamaha dee hoggaankeediiba ay jiidayso biardin dhulna uu kuba suganyay qafrin lama degaana oo laysa bihaa dacaamu waatan qafrige wax cuntii aanay kuba sugnayn walaa sharaabo calىa raaxilatiina uu sugnaaday korkeeda uu ku sugnaaday lahu ay lihada الrajuli طacaamu وasharaabun cunto iyo wax lacaba ay uga saarnaayeen isagii bay ka baxsatay dhulkuna waa dhulkaa qafriga ah fadalabahaa doondoone xataa shaqa calayhi ilaa dalabkeedii iyo doondoonkeedii iyo raadinteedii uu ku cuslaaduu dhibay uma marat isagii markaa waa quustay nolol uu ka quustay sida xadiidkii hore ibnu mascuud uma marat markaa ay martayoo waa raaxiladii bijidri shajaratin geed jiridii fatacallaqa uu ku ku dhegay ama qabsaday zimaamuhaa waa dee zimaamkeedii waa khidaamkeedii un ama hoggaankeediiba fawajadahaa helay mutacalliqatan bi iyadoo ku dhegan oo geedkaasi u qabtay jidri ama jadrina waa jirida weeyaan waa taas baa la idhaha ama aslu shajarati alqayim jiridaa taagan un bay oo imika halkan waa xadiid kale un su-aasha ay weydiinayeenna way kaba u rasuulku weydiiyeen uu kaba jawaabi doonaaye bal waxa u leeyahay bal ka warrama faraxa uu farxayo in dee dhulka safar ahaa meel lama degaana socday raaxilo watay raashin iyo sahayday iyo adigu biyii ay uga saarayiin oo ay ka fakatay tii ka luntay oo isagu doondoonay ilaa uu kaba quustay ugu dambaynna geed ay dee ag maraysay jiridii xadhiggii uu u qabsaday oo dee ay iskaba furfuri kari dee markaa ay uga bixi waayo xadhiggio uu ninkii isagoo doondoonayay iyadoo halkan raashinkiina saaran yahay biyiina saaran yihiin geedkan jiridiisiina ama geedkana xadhiggii intuu u qabsaday uu xadhiggan dee taas ay halkan kuba dhegan tahay laba kulmay faraxaas oo kale kaba warrama markaasaan markii hore lahaayo macnuhu waa mid keliya waa ruux nolol ka quustay raaxiladiisii ay kaba luntay raashin iyo biyo ay uma saarnaayeen oo isagoo nolol ka quustay dabadeed helay faraxa uu farxintaa weeye maqsuudka amaa xaalada ah isagoo dee hurday oo meeshii tegay inuu soo toosay oo uu arkay ama isagoo fadhiyo uu neefkiio socdaa uuba yimi ama uu helay isagoo geed bal matalan markaa geed dee xadhiggii uu qabsaday oo kale iyo intoo dham wax isbedeli ma jiraan oo dee macnihii kaas buu ahaa xadiidkuna maaha xadiid keliya oo aan idhaahno xadiisu ibnu mascuud oo keliya weeye ama waa mid abu hurayron ama waa mid nucmaan ama bara uno aan idhaahno waxaan u baahanaya alfaadahan inaan kala raajax yeelno ama aan jamcino waa axaadiid waa waaqacaad kala duwan rasuulka ilaahiyna waa u suureynayay un mansilada iyo ahamiyada ay towbadu leedahay iyo sia ilaahay u jecel yahay iyo faraxa bal matalan ilaahay uu kuba farxayo addoonkiisa marka intaba maqsuudkii waa wax cadoo waa iskaga mid ama alfaadahan markan dambe uu isagoo nolol ka quustay dee raji uuba soo noqdiyo faraxan uu farxay suurad iyo xaaladu siday ahaydba iyo waktigaas laxdada faraxan uu farxay raaxiladiisu xaaladay kuma sugnayd intaas wax isbedelo ee xadiidku inoogu keenaya ma jirta macnaha hore ayuun baa inoo wada cod macnuhuna waa inoo dhan yahi bal taasba weyo haddaba markii uu yihi rasuulka ilaahi maxaa u malaynaysaan arrinka caynkaasa in oo ama odhanaysa faraxa ninka caynkaasa heer ku gaadhsan yihi weeye ninka faraxiisu oo kayfa taqulunain adigu kale waa bacna maxaa umalaynaysaan ma tadununa ama dee ama a odhanaysaanba maxaa ku sifaynaysaan qulnaa waxaan nidhi baraa baa odhanaya shadiida ay yafraxu faraxan shadiida ya rasuul اllahi wuxuu farxayaa farax aada u badan waa farax aan dee la suurayn karin farax dee qaayo farax ayuu farxayaa ninkaasi faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam ama wallahi aadaad waa ti aadaad istiftaaxayd wallahi baan ku dhaartee wallahu ashaddu faraxa bitawbati cabdi min arajuli ay min faraxi rajuli biraaxilati raaxiladiisa u helay ninku faraxa uu kuma farxay nolosha uu isagoo ka quustay uu debde reji uguma soo noqday ama dee noloshii mid soo noolaado kaleba uu xaaladiisi ay noqotay isaga faraxa uu farxay ilaah baa ugaba sii farax badan bal weli xadiidkii waa inoo socdaa xadiidkii anas baana waana xadiidkii kolley imaam nawowi oo kale riyaadkiya uu kuwa soo naqlinaya ama kutubta ay soo naqlin jireene siyaado aynaan kuwa hore kusoo arag oo tilmaamaysa un shiddat alfarax shaksigan tilmaamaysa ay nooguba sugantaho dee kolley xadiidkii bal marka la eego khaasatan mukhtasaraadkoo soo naqliyay daraaddeed laftiga inoo dambeeyo oo kale ayaa dhici karta xagga dhegaheenna iyo markaa maqalkeen iyo ugaba badnaa riwaayaadka hore waaba kan horta marka hore wuxu uhi muslim qaala jacfarun xadaثana cubayd الlahi bnu iyaadi can abihi macnaa waxa weeyaan laba sheekh bay ahayd mid waa jacfar ibnu xumayd midna waa yaxya bnu yaxya laftiga sanadka san kusoo marnay waxay ahayd inuu yaxya yidhi eg in iyaad labadoodbe ee cubayd الlahi bnu iyaad ibn laqiid can iyaadin taas marka iyada jacfar laftigiisu muxuu ahaa xadaثna cubayd الlahi bnu iyaadin can abihi halkan eeg riwaayada hore ay ahayd un can iyaadin oon la odhan dee aynu aabbihi yahay in la kala sheegin ayuu isaga laftigiisa waxaa can iyaad bedelkeeda can abihi waana mid keliya un xadaثna mحamed بن الصباح وزhayر بن حرب qال xadaثna cmر بن يuنس qال xadaثna عكرمة بن عmاr qال xadaثna اسحاq بن عبd للh بن أbي طلحة qال xadaثna أنس بن مالك وهuوa cmه اسحاq بن عبd للh بن أbي طلحة adeerkii weeye wuxuu yihi marka anas baa u adeero dee cabdullaahi ibnu abi dalxa iyo anas hooye xagga hooye ka walaalahayn sian sooba ogaane hore qaala wuxuu yihi markaa anas baa odhanaya qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam allahu ashaddu faraxan bitowbati cabdii xiina yatuub ileyh markuu toobad keenayo min axadikum axadkiin oo kaana ahaa calىa raaxilatihi raaxiladiisa ku sugnaa biardi falata lul cidla'a fanfalatat minu ay ka fakatay waxaal calayhaa korkeedana dacaamu wa sharaabu wuxuu cunayay wuxuu cabayay ay korkeeda kuba sugan yihin faayisa minhaa kaba quustay faataa yimi shajaratan geed hoostii yimi oo fadajaca jiifsadee fii dillihaa harhkeedii qad ayisa xaal uu kaba quustay maraaxilata isagoo geeri sugayo u leeyay halkan nafta kaagaba baxdo nalla uu kaba quustay fa baynamaa waqti uu isagu kadaalika xaaladaa uu kuba sugan yahay idaa waaba huwa isagioo biha iyadii arkaya la kulmaya helaya ilaada waa tii fujaayada ahayd qaa'imatan xaalay tahay mid taagan cinda wuxubaabuu indhii kala qaaday iyadoo agtiisa taagan tahay oo aanay waxbana kaba maqnayn sideedii ay tahay saa laftiga horaan kuma soo maray markaa faakhada qaad qabtay bikhidaamiha hoggaankeedii qabsaday oo suma qaala yidhi min shiddati alfaraxi faraxii badnaa daraaddeed waa faraxii uu farxay isma kala garan waayo wuxuu ku hadlayaba dee adigu kiibaa kaa qaalib noqday waa dahshadan asiibtay allahuma anta cabdii wa ana rabuka akhda min shiddat اfarax macnaa faraxii ka qaalib noqday daraaddeed wuxuu doonay inuu yidhaaho horta ilaahay ugu xamdiyo nicmadan oo yidhaaho allahuma anta rabbii wa ana cabduk waana shukri ahaan ilaah adaa i siiyey ii soo celiyey taas inuu yidhaaho laakiin faraxii kaba qaalib noqday ayuu halmaamay gefayo muxuu yidhi allahuma anta cabdii wa ana rabuka taasuu yidhi hadalkaasuu kuma hadlay haddaba ruuxaasi faraxa uu farxo waxaa ka badan farxa ilaahay addoonkiisa usoo laabmaya oo kuba farxayo akhdaa min shiddati alfarax wuxuu la gefay oo hadalkan kaba dee isagu leh ismuu lahayn wuxuu islahaa dhe allahuma anta rabbii wa ana cabduk ee waa faraxan kaba badan taas faraxan kaba batay wey adigu waa manziladii kolley axaadiis way nabada caddaatay hadalkanna uu ninkan yidhina wixii insaanku yidhaaho iyadoo xaaladu san oo kale duhuulkan iyo dahshadan iyo khada un ay tahay ne wuxuu u qastay maaha waxaa caynkaa mukalaf ruuxu kuma aho looma qabanayo taasba weeye waxaa iyadna lamida sao kale rasuulka ilaahi waa kan ka warramay waa ka xikaayoonaya inaguna xadiidkii baan aqrinayo saasuu yidhi baan leenahay waa xikaayo aan ugaba jeedno dee faa'iidadan sharcigayd in la caddeeyo ama dariiq iyo xadiidkii in lasoo naqliyo maaha xikaayo aan uga jeedno dheeldheer iyo cabas iyo hazal aan ugaba jeedno maaha marka xikaayada arrinka caynkan oo kale laga xikaayoodo markay tahay deesan oo kale cilmi ahaan iyo faa'iide sharciya daraaddeed iyada taasna hadday dee munkar tahay rasuulkii ilaahay kamuu xikaayoodeene iyadana ruuxii dee wax maaha wax ugaba imanayaan ama munkar laguma tirinayo laakiin arrintu hadday noqoto in hadalkan ciyaar iyo dheeldheel ama muxaakaat iyo cabas loo leeyahay iyadoo taasi waxay noqonaysaa dee waxaan banaanayn ama waxaa dee wa ay wax kaba imanayaan weyni bay noqonaysaa ee waxaan leenahay waxaa duhuul iyo ruuxa waa nin isagu uba yidhaaho watan oo ruuxuu salaad kuba jirayba naftiisa isagoo salaadiisiiba ilooba ama wax kale daahila haddii hadal ibnu aadam kii hadalkii salaad burin jiray uu kaba soo baxo salaadiisii kumay buri jirin waayo mukalaf ma aha looma qabanayo taas oo kale waa duhuul iyo dahshada caynkana markaa ruuxa caynkani garashadii baaba dee matalan wuxuu ka hadlayo isma ogeyn faraxan kaba qaalib noqdo bal waxaan leenahay xikaayada taa lagaba xikaayoonayo calaa dariiqin cilmiyin ama faa'iide sharciya taa daraaddeed suuqaadiciyaad idhaaho iyada bal matalan taasna xaafid ibn xajar baana isaga kaba soo naqliyey qaadiciyaad kaba soo naqliye fatxubaari kaba soo naqliye de rasuulka ilahi baa kan kaba xikaayoodayo wax munkara markaa ma noqonayso lakiin haddii hazal ahaan iyo cabas ahaan iyo ciyaar ahaan iyo dheeldheel waxaan loo soo naqlinayo iyada taasi may ma jirayso ma banaanaanayso xdثna hdاb بن khالد qال xdثna hmam qال xdثna qtاadة عن أنس بن مالك أنa رsuul الlahi صلى الlه عليه وسلم qاaل لlه أشhد فرحا بtوبة عبdه من أحadكم إdا اsتayqd عlى bعيirhi qad أضله بأرض فlاt kole xadيiثku waa xadيiثkii hore aنس baan hayna lakiin lftii baa yar dhacay twجih uma baahan maxaa laqbada hore uma baahnin oo llahu ashaddu faraxan bitowbati cabdi min axadikum intaas waa intii dee riwaayaadkii kala dunaa iyo axaadiista kala dunaad aan kuma soo maray min axadikum axadkiin faraxiisa uu farxo ida sayqada markuu toosuu baraarugo calaa baciirihi baciirkiisa korkii waa cibaarada imaka muslim halkan kuma sugan xalaa baciirihi riwaadii muslimna guud ahaan sanbay iskuba waafaqeen inay kuba yimaadeen barhkooda waxay leeyihin me arrinkani waa waham oo dee maaha lama odrhanayo istayqada calaa baciiri macnama yeelanayso baciirkiisa korkii isagoo kuma sugan baraarugay soo toosay waxay leeyihin bay makaalkan sawaabku waa in laba idhaaho idaas muslim horta ruwaadiis waa wada sida matigiisa lama taataabanayo dee waa intanune sharaxna qorinkiina sharaxaysaa waa idinkuba sugan yahay qaadiciyaad baana hadalka u kaba soo naqlinay waa idaa saqada calaa baciiri markuu ku duldhacay duldhacana waa helid uu helay uun la kulmay uun baciirkiisa korkii walibana bukhaari naftiisa sidaasi kuma sugnaydoo dee saqada calaa bakayri macnaha saadafahu min gayri qasid imika u ka quustay ma filayn inuu helo qasad la-aan ayuu laba kulmay uun taasoo kalea macnuu yahay waa sida cibaaradii soo xafidna soo qaad cibaarada cala alkhabiiri saqadta oo kale macnaha kuwa khabiirka ahaa ee waxaan aqoonta u lahaa ayaad waxaan filayana waan soo maray xataa matiga muslimada saasa iyadoo laakiin de maha xadiis mu ahayn be ruux su-aal la weydiiyo dee san kaba cabire waxa weya khabiirkii baad ku dul dhacday maha macnue waad la kulantay wey ruux waxaan aqoon u leh oo macrifo u leh ayaad heshood laba kulantay imanka markaa tan haddaan ilaha idaa saqada calaa baciri macnaa waa idaa saadafahu min gayri qasdin bay noqon muslimna bukhaarina saasaa kuma sugnaa bal waxa weeye waxaana aynu lafdigii hore xadiidkii ibnu mascuud kuba soo maray fawadaca raasahu calaa saacidi liyamuuta fastayqada wacindahu raaxilatu maya lafdiga kolley bukhaari ba inagana lafdiga xadiidkii ka horreeyaan kuba soo maray raaxiladiisa agtiisa kuba sugan unbuu soo toosay oo kale mar markaa waa haddii la idhaha istayqada de waxa weeyaan wuxuu wacindahu raaxilatu waa saxo waa macno cad waana lafdigii kale fanaama nawmata farafaca raasa faida raaxilatu cindah lakiin lafdigan baan lena ida stayqada calaa baciirihi hadday noqoto ida stayqada wacindahu raaxilatu ama wacindahu baciiru caadi bay ahaan layd markay san tahay un ayay leeyihin lafdigii bukhaariba saqada calaa baciiri buhay bal markaa taas baa macnuu yahay inta kale se waa macnihii aan soo ogaano qad adala uu ku lumiyey macnaa kaga lumay weeye un ku waayey biardi falatin وxdثnي أحمد الdاrمي qال xdثna حbاn qال xdثna hmam qال xdثna qtاdة qال xdثna أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بmثله bab سقوط الذنوب بااستغفاr bab سقوط الذنوب بالاستغفاar توبة معنaa dhicitaanka dembiga uu dhaco istikfaartan uu kuba dhaco ujeedadu ruuxii oo dee dembi intuu kaba dhacay istikfaar laba yimaada istikfaartani towbay noqonaysaa oo dee istikfaartii khaasatan aan carabuun ahayn iyadoo wixii laguba negi yahay ruux isagoo wixii faraha kaba qaaday ilaahay dembi dhaaf weydiista dee towbay tahayba bal taas weeyaan oo istikfaartii baa towbaahe lakin waa istikfaarta dee adigu ah bacd aliqlaac can demb niyad iyo nadabkaa dabadeed xdثna qتaybة بن سعيد qال xdثna laytn عن محaمد بن qayسi qاص mر بن cمر بن عaبدالعaزيز عن أbي صرمة عن أbي أيوبة أنه qاaل حيiنa xضرت الوفاaة bl محaمد بن qayس qاص cمر بن عaبدالعaزيز waxa weeyaan waa cمر بن عaبدالعaزيز waa codkiisii ahaa ninkii de malaa wktigaasu waacd ahaa dadka wacdin jiray oo ruuxan mdkrka ama waa cidkaa qaasina way odhan jireen waktiyadaa hore o dhan waa qaasi waa la odhan jiray waxaa qaasi loo yidhina macnaa dee ninku kolley markan uu wacdiyayo dadkii qisooyin buu sheegayaa ictibaar haw soo qaato iyaga wuxuu ku tusaalaynaya qisooyin buu soo qaataayoo bal matalan taas baa qaasi lagu magacaaba waa alwaacid almudakir alqaas waa isla macnoon haddaba cumar bin cabdilcaziis buu qaasi ah waxaa kaloo halkan soo naqliyeen qaadi cumar bin cabdilcaziz qaadigiisa ahaa labada wejba way soo naqliyeene bal ninkaas weeye wuxuu ka warinayaa waana nin taabiciy hadda ninkani cumarna waa taabici une can abi sirmata abi sirma abi sirmun kolley waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kunyadiisan kuba shuhroobay magaciisa mala malik baa la yidhahbe bal adigu in horta kunyadiisan buu kuba shuhroobo dagaalkii bederiye wixii ka dambeeyeyna waa joogay waana nin shaacira abu sirmat alansaari waana nin ansaara abu sirma markaa wuxuu ka warinayaa saxaabigii jaliilka abu ayub alansaari oo markaa laba saxaabi ayaa xadiidka inoogu wada sugan xagga sanadkiisa wuxuu hi marka abu ayub anahu qaala wuxuu uhi xiina waqtigii xadaratu ay kusoo xaadirtay alwafaatu markuu dhiman doono sakaraadkii geerida ay kuba soo xaadirtay ayaa wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa katamtu mid qariyey cankum xaggiina shay-an shay shaygaasoo samictu aan maqlay min rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaah aan kaba maqlay ayaan kaba qariyey si aanan ula dhiman ayaan imika idiin sheegayaa oo waxa weeye samictu waxaan maqlay rasuulallahi sala allahu alayh wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo lawlaa anakum manaa lawlaa anakum idinku macnaa haddii dee tudnibuuna inaad dambaabaysaan mid jirta haddaanay ahayn oo lawlaa anakum tudnibuuna mawjuudun wey macnaa inaad dad dambaabayatiin oo dembi idinkaba dhacayo oo dembigoodii ka toobad keenayo ilaahay dembi dhaaf weydiisanayo ilaahayna markaa u dhaafaya arrinkaasi haddaanu jirin lakhalaqa allahu ilaahay wuxuu abuuri lahaa khalqan khalqi yudnibuuna damb markaasoo dee yudnibuuna dambaaba oo yakfiru lahum markaa dee intay dembi dhaaf weydiisaan yakfiru lahum fa yakfiru lahum uu dembi dhaafo bal xadiidka duruqdiisaan yar israacinayna ama dariiqa iyo xadiidka labaadba si waayo macno keliya leeyihiin amar aanu yar wada egnoon xadaثna haruun بn saciidin اlayriy qaala xadaثna بn wahbi qaala xadaثanii ciyaad wahuwa بn cabdالlaahi اlfihriy qaala xadaثanii ibrahim بn cubayd بn rifاacata can mحamed بn kacbin اlquradiy can abi sirmata can abi ayub اlanصaariy bal ibrahim بn cubayd بn rifاacata waa nin isna taabici ah kolley taabiciinta yaryarayd kaba mid ah xadiidkeenan baanu kitaabkeena kuba leeyahay kacb ibnu malik inantiisaa dhashaa la dhaha ama saxaabigii kacb ibnu malik ee aan garanayno kolley xadiidkiisii dheeraaya towbaduna aatan kitaabkan aan ku jirno ku imanaya kitaabu tawba ayuu kuba imanaya waa xadiidkii dheeraa markay tabuka kaba hadheen oo waa inoo iman doonaa ama si dheeraan doono haddaba ayaaba la yidhaha waa ibnu binti kacb ibni malik ninkan uu kaba warinaya moxamed ibnu kacb alquradina isna waa taabici kolley aad bay isugu dhow yihiin xagga dabaqada waa reer bani qurayda waana nin caalim ahaa marka la eego qur'aanka oo dadkii marka la eego qur'aanka iyo tafsiirkiisa iyo cilmigiisa waktiyadiisa iyo dadkii uguba aqoon badnaa buu ahaaba isagu waa nin taabiciya ee asalkiisna waa reerkii reer bani quraydee yahuudeed oo dee aabbihiiyabaa dadkii markaa yaryaraa ahaa en dee lagu fulin xukumkii dilka ahaa ee lagula xukumay dadkooda waaweyn ahaabe isagu laakiin waa taabiciya ninkaas buu kaba warinayaa ibraahimna waxaan leenahay xadiidkanun buu leeyahy baan ibraahimna nidhi can abi sirmata can abi ayub alansaariyi can rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam anahu qaala low anakum ay low sabata hadday sugnaan lahayd ba anakum idinku lam takun inaanay ahayn lakum idinka dunuubu dunub oo hadday macnaa dhici lahayd inaydaan wax dunuubaba lahayd oo dhammaanba wada daa'iciintiin dembiba aanu kaba dhicin dunuubtaasoo yakfir llahu lah yakfiruhaa uu dhaafo allahu ilaahay lakum idinka idiin dhaafo laja allahu ilaahay wuxuu laba iman laha biqowmin qowm buu keeni laha lahum dunuubun dumin ay u sugnaatay oo yakfiruhaa lahum uu dhaafo dee ina ilaahay waa ghafaar be waa ka isagu dembi dhaafka badan sifadaas ama ismigiisaas ahaartiisii baaba meesha kaba bixi lahayd muu yeesheen shay dee raad oo malmuusa ma yeesheen haddaan dad dembaabayo oo dembigoodii ka soo noqonayo ilaahay dembi dhaaf weydiisanayo rabbi uu dhaafa aanu jirinba bal xadiid kale ayaa jira oo xadiidkan abu hurayra la macnaa xadaثnي mحamed بن rاafic qal xadaثna cabdالرaزaq qal aخbarana macmar can jaعfarin الjazariyi jaعfar بn burqani عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال qال رsuuل الlahi صلى الlaه عليه وsلم wاladي ilah baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadii gacantiisa ay ku sugan tahay low lam tudnibuu haddaydaan dembaabin oo haddaani dee inay waa kan ilaah baa qadaro cilmigiisii asarigaabay ku sabaqday dad dembaabaya inay jiraan dad toobad keenaya inay jiraan dad ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya ilaahayna u dhaafaya taas baa cilmiga azarigaa kole wax dhacaya wey laakiin bal hadday dhici lahayd inaad daa'icin dhammaantiin wada noqotaan ladahab allahu bikum ilaahay waa idin kaxayn lahaayo dee intuu idin kaxeeyaa wixii daa'icina jannada intay galaan ayuu dad kale keeni lahaayo dee waxa weeyaan ah ugu dembi dhaafo walaja wuxuu la iman lahaa biqowmin qowm yudnibuuna dembaabo fayastakfiruuna allahi ilaahay dembi dhaaf weydiisto fayakfiru lahum uu dembi dhaafo bal baabka xaadiiiisi way noo dhantay waana laba xadiie horta in xadiiska ta iyada inooguba sugan waa ah inuu may arrinka hore abu ayub oo xadiidkan inuu sheegi waaye intii uu dee caafimaadka qabay ee horeo dhan waa sanado badan waayo isagoo aad u weynaaday ayuu dhintay bal rasuulka ilaahi waxaa dhici karta inuu muddo dheer buu kaba dambeeyey ka geeri dambeeyey oo waqtigii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh haddaba waxaa la arkaa konton sanoodiyo inuu kaba dambeeye bal intaas horeo dhan muu sheegin waa qarinayey waa hayey ugu dambeyn markii uu arkay inuu dhimanayo ayuu xadiidkii sheegay sababta uu u qarinaya marka hore wuxuu ka baqanayaa xadiidkan dee sidii uu macnihii iyo maqsuudkiisii in waxaan ahayn lagaba fahmo meeshiisii meel aan ahayn inaanay dadku dhigin oo yidhaahaanun ilaahay waa kafuururaxiim oy macsiyada iska wataan xumaantiin ay kuba dhex jiraan iyagoo le sida dad badan kaba dhacda ilaahay waa kafuururaxiim oo taasoo ay tala saartaanuun ilaahay naxariistiisa waasaca ay ka tagaan wixii uu faray ay ka joogsan waayaan wixii uu kaba nahiyey taasuu gaba baqanayay markan dambe u wafaadaya wuxuu u sheegay si aan u noqonin cilmi qariyey oo cilmigan dee agtiisa kuba sugnaa oo rasuulka ilaahay kaba maqlay dadka badankooda markaa oo isaga kaba maqlayeyna dad rasuulka ilaahay la kulmayba may ahayn walow saxaabigani uu laba kulmay inay waxa weeye cilmigaa u qariyo wuxuu la mid yahay uun xadiid aynu hore usoo maray kitaabuliimaan oo rasuulkii ilaahay uu kuba yidhi dee ruux kastoon ilaahay u shariig yeelahayn ba dee waxa weeyaan ugu bishaaree janno markii dambe aanu mucaad sheegine ay xadiidkaa waxaan kuba soo maray faakbara biha mucaadun cinda mowtihi ta'asuman mucaad markii uu dhimanayey ayuu isagoo ka baqanaya ta'asuman waa makhaafata min alismi fi kitmaan alcilmi cilmigaa inuu qariyey oo uu laba dhintay dembi ugaba yimaado isagoo ka baqanaya ayuu xadiidkaa ayuu sheegay bal kaasoo kale ayuu laba midiyo macnuhu waxa weeyaan waa xadiidka meeshiisii la dhigi waayo oo dhinac kale loolaba kaco oo dadkii ay dee isagun iyagoo iskuba hadlaynaya ama naxariistii xumaan laga joogsan waayo awaamirna lalaba iman waayo bal taas bay ahayd dee taasna kolley maqsuudku taas ma ahayn taas iyadu waa mida waa arrinta abu ayub ama xadiidka macnihiisu waxa weeyaan dee ilaahay subxaana watacaala waxaa cilmigiisii asarigaa kuba sabqay intaanu samooyinka iyo dhulka iyo khalqigaba abuurinna uu sii qadaray inay dee khalqiga ka mid noqon doonaan dad caasiya oo isyaankoodii ka toobad keena oo u dembi dhaafo taasi marka hore waxaa waa dee ilaahay magacyadiisii kamida kafaar baa kaba mid oo sataar baa kaba mida kafaar waa kii dhaafidda badnaa dunuub la galay kii dhaafayeyba weeye haddaba cilmigiisii asarigaa taasaa ku sabqoo kolley waa la helayaa ku daayaca iyo ku caasiyaba ku daayaco ilaahay uba naxariisto iyo ku kaloo caasiyo intuu cisaankiisii ka toobad keenay ilaahay isna u dembi dhaafo ama isagoo xataa taas muwaxid hadduu yahayba looba dembi dhaafo dee waa taxta almashii'a iyo ku caasiyo la ciqaabo intaba wax ilaahay qadiro horta sidaasaa loo helayaa laakiin maxay tahay ilaahay subxaana watacaala ayaa wuxuu dee inay waa shaygii aan dhicinba haddii uu bal dhici lahaa suu noqon lahaana ilaah waa ogya subxaana watacaala saa waxaa dhacaya ama dhici doonaba u ogyaybaa waxa aan dhicinba ama aan dhacahaynba hadduu dhaco si uu ahaan laana ilaahay subxaana watacaala waa ogyahayba taase walow rundu lacaadu lima nuhu canhu ilaahay ba yidhi bal markaa waxa weeyaanuun ilaahay wuxuu qadari arrinkaasi hadday dhacdo in ruux caasiibo aanu wujuudka jirin dee kuwa daa'iciinta ayaga jannaduu gelin lahaaye khalqi kaleu abuuri lahaayo dee si kafaar iyo taasna ay u muuqato isaga caasiya oo u dembi dhaafo iyaguna ka toobadkeena dunuubtoodii si dee cilmigiisii asaliga ahaa ee hore wixii kuba sabqaye wixii u qadaray uba muuqdo waayo ilaah baa taa qadaray inay dad saasi jirayaan buu qadaray marka hadday dhici lahayd in dadku wada daayicin noqdaan dee si cilmiga asaliga ahaa wixii kuba sabqaynay ma beenoobayo jahli isuma rogaye dad saas ayuu abuuri lahaa ilaahayo macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa oo xadiidka iyada inooguma sugan ee ilaahay subxaana watacaala makfiradiisa iyo naxariistiisa in la rajeeyo inaan ruuxu dembi kasta halaba yimaadeen naxariistiisa aanu ka quusana laga toobadkeena dunuubtii loo soo laabmo ilaahayna subxaana watacaala dembigu in kastaba ha bato ha weynaadee kol haddii laga toobadkeeno makfiro kaba badan ayuu ruuxii subxaana watacaala dee ku abaal marinaya ama ka horgeynayaaba dembigiisiio arrinku markaa waxa weeyaanun oo dee xadiidka fawaa'idiisa inagaba mid noqonaya rajaau lmakfira iyo wdamaaciyatu fi saacati raxmat illahi subxaana watacaala waana axaadiis taasa oon arki doono inoo socon doona baabu fadli dawaami dikr bal waa yar dheer ya xadiid yar dheer weeye kolley halkii aan doonaya maan gaarsiinay inoo joogo allah subxaana watacaala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا